dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa saaka ka bilowday isgoyska ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho kaa oo ku fiday dhul hor leh oo ka agdhow halka uu dagaalka ka bilowday ciidamada dowladda federaalka oo watay cagaf cagaf ayaa waxaa ka hor yimid dadka deegaanka markii dambena waxaa ku soo biiray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo horay furumaha kaga soo baxay islamarkaana ku sugnaa halka lagu dagaalamay mid ka mid a cagaf-cagafta loogu talagalay in guryaha lagu burburiyo ayaa waxaa haleelay qoriga r b g-ga waxaana ay ku gubatay halka lagu dagaalamay waxaa la soo warinayaa in uu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ciidamada dowladda federaalka oo ka soo horjeestay guryaha la burburinayay ayaa ku guulaystay in ay goobta ka ceeriyaan ciidamada dowladda federaalka sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta muqdisho qoysaska degan goobaha lagu dagaalamay oo ay difaacayaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu dhulka ka iibsaday ganacsato iyaguna aysan doonaynin inay halkaa ka baxaan maadaama dhulkaasi aanan loogu adeegaynin danta guud inkastoo dagaalka uu istaagay haddana waxaa kacsan goobaha lagu dagaalamay waxaana suurtagal ah in mar kasta ay dagaalamaan ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka oo qaarkood fulinaya awaamiirta xasan sheekh halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan